sucaad qaasim iyo farxiyo qaasim oo ku dhashay magaalada muqdisho siddeetamaadkii ayaa burburkii kadib markii ay geeriyootay hooyadood waxa ay bilaabeen halgan adag iyagoo higsanaya yoolkooda nolosha waxa ay safar dheer ku mareen waddamo badan waxayna la kulmeen dhibaatooyin badan oo soo wajahay buugga ay qoreen labadan walaalaha ah ayay ku dheeraadeen arrimo badan oo xanuunah oo saameeyey kaasoo kaga imaanayay dhinacyo badan oo kala duwan sucaad qaasim xaaji xuseen ayaa sharaxday ahmiyadda buuggooda oo ku qoran luuqadaha soomaaliga iyo carabiga taariikhdan buuggan aan ka qornay hiigsiya hadardaamo waa mid annaga maskaxdeena ka guudweyday waa mid mar kasta igu soo noqnoqon jirtay jabuuti annagoo joogna baa waxaan ku bilaabay luqal carabiya markii hore puntland marka ay madnay baa dad badan nala taliyeen waxaa la yidhi bay-ada maanta aan ku dhex noolna carab ma wada akhriyaane soomaali u bedela soomaaligiisaan usoo wadnay saddex sane nagu soo gaadhay laba sano iyo bar kii hadda carabiga ahaana oo loo dhamaystiri rabaa marka waa idinkaga mahadcelinayaa ma dhammaystiri karo booga hiigsiga hagardhaamo yacnii hiigsiga aan lahayn runtii waa burburay lama oran karo alxamdulilah maanta haddaan ka noolnahay wax dhibana aysana soo gaarin oo weli caafimaad aan qabno waa la mahadi laakiin dantii aan lahayn iyo meeshii aansan hayn gaara runtii maana gaarin oo cadow badan aan helay ilaahayna wuxuu khayrka ugu jiro qofka bini aadanka isaga qofka marka la imtixaamayo waa mar sabirkiisa lagu eega maaha qofka inuu nimco dhimaystiran markasta haysto wuxuu rabo helo imtixaanka mar marka qaar wuu fiican waa isdhaha aniga abaayo waan yarayn waan da' yarayn waana fududeen runtii dad kolkoolin naga badiyan waa maxaa istir haddaa yurub aadi lahaydeen ama maraykan toloma khalad badanaa geli lahaydeen oo ilaahay idinka hakinaayo marka waa alxamdulilah rabbilcaalamiin aada iyo aad a idinkugu mahadnaqayaa madasha lagu soo bandhigaya buugga oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada oo aada u xiiseynayay si ay u dheehdaan ahmiyadda buuggan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed siciid xisi morgan haddee hiigsi waxaa taada buug waxaa waaye waa hiigsigii agardaam hiigsigii waa gaarta dalkii baa timaadeen marna dalkii timaada in soo badbaadiyey waxasaa soo marteenna hiigsigiina waa idin hargalo alxamdulilah rabbilcaalamiin waa dalkii hadba joogta oo nabad ah oo ammaan ah anugu hadda maalintii dhulkaan aqoon aqoon ma lahay waa wax badan mugna anuu kuma nolaan jirin laakiintii wakti burburkaa waan hadda u badnaa hadda intii waxaan maranayaa madaxweyne fiil cabdilaahi deni iyo waktigii ugaasooy cabdilaahi sala naxariise waa imaan jiray laakiin waa ka tegi jiray xoolo kale halkaasan iyo koonfur baan u badnaa laakiin intii aan xaggaa ka soo wareegay waayo cabdialgaas madaxweyne ka aha iyo sii cabdilaahi deni baan u badnaa wadankaan u badnaa oday garowe garawena baawar ku mareen lug baan ku bartaa tobankii untii labaiyo tobankii baa maray wadankaasaan si fiican u barta markaata amniga dalka amniga wax walba ugu fiican wara ku soo dhawaada dalkiina waxaan leenahay waxaan buug hadda waa arkay taariikhda iyo maasha soo marteen ilaa hadduu idin badbaa dalkiina naba ku joogtaan alxamdulilaah waxaan leenahay baarkii soo dhawaada guri waa gurigiina milanku waa milankiina fanaanada soomaaliyeed hibanuura oo waalid u ahayd gabdhaha ayaa ka mid ahayd dadkii ka hadlay goobta kuna dheeraatay dadaalka gabdhahan walaalaha ah iyagoo la halgamaya yoolkooda iyo farxiyo ah hablaadi ah u qiimo badan u caqli badan u dadaal badan xooxdii ugu horreysay dadaalkoodana buugaasay ku keeneen waxaan ka sugaynaa wax ka weyn inay dowladaha ka qayb galaan rayiyado badan ay iga shaqay sheekeeyeen inay ka midho dhaliyaan
nuux muuse birjeeb v o a garowe